wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka hiirshabeelle ayaa waxaa ku qulqulaya siyaasiyiin iyo musharixiin damac kaga jira qabashada xilalka aqalada hoose iyo midka sare ee dowladda cusub ee soomaaliya arrintaasi ayaa waxaa magaalada jowhar ay u yeeshay muuqaal ka duwan kii ay lahaan jirtay marka loo eego saxmadda iyo ganacsiga warbixintan waxaa jowhar ka soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ay ka bilaabmato codaynta xildhibaanada aqalada hoose iyo midka sare ee dowladda dhexe u matalaya maamulka hirshabeelle magaalada ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoog leh oo dhinaca siyaasadda waxaa kusoo qulqulaya musharaxiin u tartamaya labada aqal iyo ergada codka bixinaya abshir cadow hiraabe waa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka magaalada jowhar v o a ayuu uga waramay waxqabadka kan maamul ahaan muddadii ay socotay dhammaystirka nidaamka dhismo maamulka hirshabeelle intaasna amnigaas ayaan ka shaqayhaynoo meel haddaysan amni lahaynan hololuma tahallo waxna lagu qabsan maayo marka amnigu aad iyo aadan uga shaqaynay shacabkayna iyo maamulkayna heer degma iyo heer gobola waskaashanay iyo ciidamada qalabka sida dhan walbay yihiin ilaahayna waa nagu guuleeyey gudahana booliiskii iyo nabadsugidayaa ku jiro aad iyo aadaan amnigaas iska kaashanay ka degmahan waaba u diyaar garowno mar walba wixii imaanaya jidkan u taagannahay hadday u rawan yihiin oy u baahan yihiinna waa ugu talagalno waa soo dhoweynaa hadday ka maamulaan rabaan waa soo dhoweynaa si walba hadday tiimahan rabaan waa la soo dhoweeyaa maalinkii janaaya ilaa haddaan taagannahay oo hadda bisha ko iyo tobanaada hadda maanta laba inaytaan rajeyhaya soo dhoweyntaas waa wadnaa oon kale her lahaynin si aan yacni hawshaan aan uga qaadana qaybtii aan lahaynay ka degmahan hadda middan labaadna aad baan u faraxsanno caasimadii haddana noo noqoto wuxuu waa isbedeleen anigana dadaalkeyna waa kordhinay waa sii labalaabnay haddana sida ayaan socayna ilaa ay hawshan ay naga dhammaato dadka faraha badan ee soo galaya magaalada ayaa isbeddel dhinaca ganacsiga iyo muuqaal ka duwan kii lagu yaqiina waxa ay kusoo kordhiyeen magaalada jowhar magacaygu waa yuusuf sheekh ibraahim kana mid ah dadka ganacsatada oo iska yaryar ee magaalada ka howlgala magaalada dhanka ganacsiga iyo dhanka bulshadoo kale dhan walba adiga wixii way ka soo kordheen markaan kaaga waramo xilliga hore aniga shaqada waxaan soo geli jiray toddobada subaxnimo ilaa iyo sagaalka habeennimaan gaari jiray laakiin hadda dhaqdhaqaaqa jira awgeed sida bulshada ay wax kaaga gadanayso marti kala duwan oo waxaa arkaysaa gawaari kala duwan wato saasoo kale wax iibsanaya marka habeenkii hadda ilaa iyo tobanka iyo barka ilaa iyo ko iyo tobanka shanta sax habeennimaan gaarnaa fikir ahaanteyda taas haddaan ka waramo waxaa keenan dhihi karaa maamulkan laisku daray hirshabeelle waa fahmi kartaa markii hore magaalada gobolka keligiis oo ah gobolka shabeella dhex oo ahaa laakiin hadda hiiraan iyo shabeella dhexa meesha ku midoobay bulsho baa wax laisugu wada daray marka markaa magaalada socotana waxaa arkaysaa dad kala duwan reer hiiraan iyo reer shabeella dhex oo isdhex socda arkaysaa wallaahi ma filaynin jowhar hadda waxaan islahaa ganacsigeeda iyo dadkeeda wuu sii liidanayaa laakiin hadda waxaan filayaa saan iyo si ka ballaaranba inuu ganacsiga usii ballaaro doono nabadoon cabdi sheekh faarax ibraahim waxa uu ka mid ahaa ergadii hiiraan uga timid shirkii magaalada jowhar ee lagu dhisay maamulka hirshabeelle waxa uu sawir ka bixinayaa imaashahoodii jowhar iyo isbeddelka hadda u muuqanaya jowhar waxaan imid sanadkan bishii janaayo laba iyo tobankeedii ayaan imid ilaa saacaddaana waxaan ku sugnaa jowhar maalintaan imaanaya iyo maantana farqi aad u weyn baa ka dhexeeya sidaa daraaddeed maalintaan imaanayay waxaa la isweydiinayey labadan gobol ma dhismayaan mase ma dhismayaan ilaahay mahad ha ka gaadho maanta waxay maraysaa heer aannu dhihi karno maamulka wuu dhismay magacii shalay meeshaan hadda aan joogno waxaa la dhihi jiray gobolka shabeellada dhexe ee jowhar aa la dhihi jiray maantana waa magaalo madaxdii hirshabeelle dhaqaalaha maalintaan imaanaynay sartii villada ahayd boqol dollar ayaa loogu jiray maantana maadaama ay doorashadii aqalka sare iyo kii hooseba inta lagu qabanayo siyaasiyiintii u dhalatay labadan gobolna ay ku soo qulqulayaan halka villa maanta wuxuu marayaa shan kun saddex kun laba kun afar kun lix kun iyo wixii ka sii badan baysay marayaan marka waxaa meesha waxaad ka dareemi kartaa magaaladii inay dhaqaalo xoog badan soo gashay maadaama ay siyaasiyiintii aqal sare iyo aqal hooseba iskugu imaanayaan isbeddelkana saasaad ku dareemi kartaa marka dhaqdhaqaaqa dhinaca siyaasadda ka sokow magaalada waxaa soo galay dhaqaale ka badan intii jowhartiile ka hor dhismaha maamulka hirshabeelle sida uu mar kale sheegayo abshir cadow hiraabe gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada jowhar deegaankana hadda hoteeladii ku wiilana waa la kirayo aaday hadda ay u heleen dad u soo degay oo martiya amba dadkii meesha joogaheedba guryihii meesha ku yiilana aad iyo aaday ayaguna mataqaanahay ay u heleen qiimo fiican oo dadku ay degeenoo la kiraystay iyadana aadaa loo soo dhoweeyo si fiican qiimo fiicanna waa ku heleen amni fiicanna waa loo qabto dadkii ciidanka meesha joogay iyo maamulkii oo iskaashada iyo shacabkiba aad iyo aadaan usoo dhoweynay deegaan fiicanaan siinay guryo oo v i b ho beledka hadda lagu dhiso loogu talagalay in maamuladan looga faa'iideystay hoteelo lagu soo kordhiyey intuba waa jiraan aad iyo aad ayna u camiran yihiin oo loo degan yahay amnigana dadaalkeedii waa ku jirnaahoo isaguna hadda ma reebano marka aadan u dadaalo haynaa hawshuna waa socotaa dadka ergadaah oo imaanayo amba aqalka sare dooranayo amba aqalka hoose dooranayona waa soo dhoweyhaynaa deegaankooda loogu talagalaba hadda badana waa u koraysan yihiin amba guryo ha naqdaano amba hoteelada ha naqdaano xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington